dhowaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya weyba kulanku weeldhaday madawenaha koonfur galbeed i toddobaati toddobada xildhibaan lamada gole ee baarlamaanka soomaaliya oo deegaan doorashadii oneeta deegaanada koonfur galbeed weybaan ka horeeyay guddoomiyaha baarlamaanka dowlada federaalk soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan i ku-xigeen sheya madawenaha koonfur galbeed oo khudbadanku ka hadlaayay arrimo deegaanada koonfur galbeed sida abaartii amniga reedan habayowka ciidamada howlgallada ku dareer gobolka shabeellada hoose anjeedi dhammaan xildhibaanadii lamada gole ee ka sugnaayeen kulanka weybanuuse madawenaha sheegay intii u diyaariyeen ciidamo badan ahaanasoo biliise oo la jeeya gobolka shabeellada hoose muddo dharna haysatay ummadda soomaaliyeedna dhibaato iyo aafo gaarsiisay iyo abaaro ay ayaga sabab u yihiin amni darrada ay sameeyeen sidaas darteed dowladda soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga iyo dowladaha amniga ka taakuleeyo waxay qabteen shaqo muhiima oo amniga ku saabsan oo ay ugu horreyso dowladda federaalka ah oo ay kow ka tahay dib u habeynta ciidamada in ciidamadii dib loo habeeyo reform lagu sameeyo in la sameeyo taliyayaal ciidan oo tayo leh in tababaro iyo hagaajin ciidamadii lagu sameeyo si looga howlgalo gobollada soomaaliya oo dhan loona soo celiyo amnigooda waxaa kaloo la diyaariyey qalab ay muhiim u tahay inay ku shaqeeyaan ciidamada tababarkooda soo dhammaysa waxaa laga howlgalay oon ka mahad celinaynaa howlgallada ka socdo gobolka shabeellada hoose oo isa kaashadeen dowladda federaalka iyo amisom iyo dowladaha kale oo gacanta ka geysay horumar fiican laga gaaray ilaa iyo la marayo ugu dambayntii degmada ow dheegle ilaa iyo la xoreeyey gobolladii degmooyinkii iyo deegaanadii ugu muhiimsanaa sabiid iyo caanoole iyo beriire iyo mareerey intaba la xoreeyey loona sameeyey horumar kale oo ka fiican madawenaha koonfur galbeed cabdicasiid xasan maxamed lafta garanyo sheegay intiioo jaraan qorshayaal lan diyaariyahaya sidii lan furo lahaay jidadkan go-doonsan al-shabaab waybaanuse sheegay intii baydhabo keliya lan diyaariyay ciidamo deerowli boqol oo lafadow intiyo ku qeyb qaadan furowka jidadka hiriiryow baydhabo iyo muqdisho annaga haddaan nahay koonfur galbeed waxaan diyaarinay ciidan loogu talagalay deegaanadaas la xoreeyey afar boqol oo biliisa oo deegaanadaas dib loo qabtay laga sii howlgelin doono xarumahooda ka sii howlgeli doono waxaan hadda diyaar u nahay oon diyaarinaynaa dhowr jeeroo horena laga hadlay shirkii brusalisna ku jiray dib u furista jidka isku xiro baydhabo iyo muqdisho oo isagana qorshihiisa meel fiican maraayo ciidan afar boqol oo biliisa oo loogu talagalay jidkaas waa xaraynay tababar baa loo furayaa isagana waxaan rajaynaynaa in loo diyaargaroobo sidaa og tihiin safarkii hadda ugu dambeeyey ee brime ministerka uu ku yimid koonfur galbeed waxaan ku tegnay saddexda gobol aniga oo la weheliyey iyo wafdigii la socdayba waxaan soo marnay bakool waxaan ka soo diyaarinay oo la soo diyaariyey ciidan gaarayo sagaal boqol oo ciidana yaal dibu habeyn lagu suubiyey la qarameeyey loona diyaariyey inay diyaargaroobaan howlgallada ayna qayb ka noqdaan isku furka jidadka maamulkii kan ku horeeye iyo muddadii usi jari weybadsadan oo kalan kana naga jaray anti jidka hariiryo muqdishii baydhabo isaas oo kale jidadka kaleengoodonsan al-shabaab la furi doona saas oo kale maamulkan iyo usuuna dhowr jeer kana nage balse may og walyaabo ku kudubnaada doona ballamadii maamulkii hor uusagaliya